baab lqadaa'i cala alghaa'ibi waxau halkan sheekhu inooga hadlayaa xukunkii la xukminayay qof maqan oo ama ka maqan beledkaa iyo magaaladaa ama majliskaa iyo goobtaa ka maqan ma markaa isqarin ha ku maqnaado ama awood sheegasho ha ku maqnaado midkuu doonaba ha ku maqnaadee huwa xukunkaa ninka maqan la xukminayaa jaa-izun waa bannaan yahay in kaana in wujida bayinatun haddii markhaati la helo oo waddacaa uu sheegtay almuddacii ka sheeganayaana juxuudahu inuu diidan yahay fa in qaala hadduu yidhaha huwa muqirun waa qirsan yahi lam tusmac la maqli maayo bayinatuhu markhaatigiisaa la maqli maayo ee wa in adlaqa haddii uu idlaaqana fala saxu annahaa tusmacu waa la aqbalayaa wa annahu laa yalzamu ku waajibi maayo alqaadi qaadiga nasbu musakharin loo yari inuu u qabtaa waajib kumaa yunkiru cala alghaa'ibi kaa maqan dee xaggiisa ka inkira wayejibu waxaana waajib an yuxallifahu inuu dhaariyo bacda albayinati markhaatiga dabadeed anna alxaqa haabitun xaqu inuu ku sugan yahay fii dimmatihi kaa dimadiisa waqiila waxa la yustaxabbo waa sunnana waa layihi wayejriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan fii dacwaa calaa sabiyin aw majnuunin lagu sheeganayo sheekhu waxau yidhi ninkaa qaa'ibka ah ee maqanina dacwadda loo sheeganayaa waa laba qaybood inuu sheeganayo ninkii saaxiibulxaqa ahaa iyo inuu wakiilkiisii sheeganayo labadaa qaybood bay u qaybsantaa markaa qaybta marka uu ninkii saaxiibulxaqa ahaa sheeganaya ayuuna soo horraysiinaya marka wakiiluu samaysee wakiilkiisu uu de ku dacwinayana wuu inoo dambaysiin doonaa marka wuxuu sheekhu yihi huwa qadaha iyo xukunkaa qof baqan la xukumaa jaa-izun mid bannaan weeye marka la helo dee shuruuddan soo socota maxaa yeelay waxaa jirtay xadiid cumar bin khadaab uu nin yidhi ninkaa uu ninkaa maal ugu sugnaaday falyaatinaa qadan war berridaha noo yimaada buu yidhi cayna maalkiisa ayaanu iibinaynaayoo dadkii daynta ku lahaa ayaanun u qaybinaynaa ninkaasina ugu maqnaa waxaa kaloo jiray xadiidkii gabadhii abi sufyaan uu rasuulku sala allahu alay slam ku yidhi markay tidhi ninka abu sufyaan la yidhaha waa nin bakhayla oo waa nagu yar cidhiidhiyayaa dee xaggii nafaqadii iyo arrimihii wuxuu rasuulku yidhi khudii maa yakfiiki wa waladiki bilmacruuf waxaad ka qaadataa wax adiga iyo ilmahaagaba kugu filan si wanaagsan uga qaada buu yihi xoolihiisa waxaanay leeyihin waa xukun rasuulku ninkeedii uu xukumay isaguna wuu maqnaa fatwana may ahayn iyo masale uga jawaabay une xukun bay ahaydoo dee haddii ay fatwo tahay wuxuu odhan lahaa laki an taakhuda waxaad leedoo kuu bannaan inaad qaadato laakiin amar buu siiyey iyo fulino wuxuu yidhi qaado kaadee ninka muftiga ahina waxuun buu sheegaaye isagoo amar iyo fulin dee ma raaciyo markaa ninkaa qaa'ibkee maqan xukunkiisaasi wuu bannaan yahay midda labaad waxaa la leeyahay haddii aan dee qofkaasoo maqan aan xukunka la fuliyeen dee qof waloo xaq lagu leeyahayba meesha ayuunbuu ka tegi lahaa dabeetana xaqba cidimay kala qaadateen ayaa la yidhi haddaba shuruuddii lagu aqbalayay ayuu halkan nooga gelayaa sheekhu layskama aqbalo una shuruud baa lagu aqbalaa waa in kaana in wujida bayina haddii meeshaas uu markhaati jiro weeye waa marka ninkan mudducigii waxaanu sheeganayo uu caddeeyo qadarkiisa noociisa sifadiisa yidhaahdana waan doonayaa xaqayga isla markaa bayino iyo markhaatina ay jirto walow shaahid iyo dhaarba ha ahaatee hal markhaati iyo dhaarba ha ahaatee wayna meeshaa jirtaa maxaa yeelay dee dacwaddan waxaa looga jeedaa in xaqii lagu sugo dee xaqina wuxuu ku sugmayey saddex arrimood ayuu xaqu ku sugmaa iqraar yamiinu lmarduuda iyo bayina saddexaasuu ku sugmaa inuu qofkii loo sheeganayay qirto inuu inkiro oo yamiinulmarduuda la sameeyo kii mudcigii sheeganayay uu ku dhaarto in markhaati jiro meeshii imika labaa ka maqan iqraar uu ka maqan yaho ninkii meeshaba joogo yemiinu lmarduudana meeshii ma taalloo dee ninkani markuu inkira dhaartana u diidaa baa lagu soo celin lahaa marka waa in marka la dhegaysanayo meeshaa ninkaasi markhaati waysaa nin maqan marka wax loo sheeganaya ninka u sheeganaya waa inuu caddayntiisii wataa haddaanu caddayntii haynin laga dhegaysan maayo daca lmuddacii weliba mudduciguna waa inuu sheeganayaa juxuudahu inuu diidan yahay xaqa ah si ay dacwadu u ansaxdo markhaatigana loo aqbalo loo dhegaysto markhaatigana waa inuu yidhaahdaa qaadiyow ninkaasi iimano ogola qaadiyow nin maqan baan xoolo ku leeyahay markhaati waan u haystaa ninkaasina waxaygaa ma oggola waa inuu yidhaha waddacaa uu sheegtana almuddaci in kaana bayina oo waddaca almuddacina uu sheegtay juxuudahu ninkaa lagu leeyahay inuu xaqaa diidan yahay waxba markhaati u keen la odhan maayo inuu diidan yahay maxaa loo shardinayaa inuu diidan yahayna waxaa loo shardinayaa goormaa markhaati loo baahdaa waxaa markhaati loo baahdaa cinda aljuxuud dacwadda asligeedaba qaabu socodkeedu waxa weeye ninka mudducigisaynu soo marnay markuu wax sheegto ninka muddacalaygaa baa la weydiiyaa laydhaha bar waxaanaad sheeganay waxaasaa laguu sheegtay ka warran hadduu yidhaahdo waan ogolahay miyaa la yidhahdaa war hebelo markhaatiyadaadii keen qofkiiba hadduu ogoliyuu ley waxaa waa laygu leeyahy markhaati looma raadiyo waa kuwa nimanka reer miyigaa ee garta aada u yaqaana ayaa markay hadlayaan waxay dhahdaan kaa anaa furay oo layguma furo markaasuu haddana meel kale ka dusiiyaa yacni markhaatigii wuu weecinaya dabeetana wuxuu doonaya haddana meel kale intuu markhaatigiina iska joojiyo inuu haddana meel kale ka fadgudiyo kaa anaa furay oo layguma furo buu leeyahy marka waxaynu leenahay ninka maqan marka markhaati loo soogayo wax loo sheeganayo waa inuu ninka mudducigii sheegtaa inuu inuu diidan yahay fa in qaala huwa muqirun hadduu yidhaahdo wuu qirsan yahay lam tusmac bayinatu markhaatigiisaa la dhegaysan maayo dee maxaa yeele markhaati nin diidan unbaa lagu dhegaysan jiray waa ku ogolaya soo maa dee hana wareerin orod ka doonan weeye marka waxba markhaatina la dhegaysan maayo xataa waxaan dhegaysa hadduu yidhaahdo waa ogol yahay waxaanse oo aan aan markhaatiga u taagaya dee waxaan ka baqanayaa inuu inkiro laga dhegaysan maayo waxa lay ninkani hadduu kuu ogol yahay ka doono waxau sheekhu uhi wain adlaqa ninkii muduciga ahaa dacwaddii wuu idlaaqa markhaati wuu haysta laakiin wuu idlaaqo wuu diidan yahay wuu ogolaya midnaba ma odhanin fal asaxu annahaa tusmac bayinadiisii markaa waa la dhegaysanayaa bayinadiisii waa la dhegaysanaya taaniguna wuu diidan wuxuu leeyay mar haddaanu odhan wuu diidan yahay lama dhegaysanayo wa annahu laa yalzamu alqaadiya wuxuu leeyahay sheekhu alaazim asax waxa weeye inaan qaadiga ku waajibaynin nasbu musakharin musakhar loo yar inuu u qabta waxba waajib maaha yunkiru cala alghaa'ibi oo kaa qaa'ibka wax loo sheegay inay kolkiisa ku inkiro oo yidhahda waxba kuma lehid macnaha wuxuu leeyahay waajib maaha mar haddii nin maqan wax loo sheeganayo in qaadigu nin loo yaro u qabto ou yidhaahdo war ninkani ninba wuxuu sheeganayaa hebelow adigu ninkii iska dhigo markuu dha waxaa iyo waxaasaan u sheeganayaa waxba kuma lihid dabeetana markhaatiga markaa inkaarka ha lagu bineeyo oo halkaa ha lagu dhiso waxba taasi waajib maaha buu leeyahy oo waxaa laga ordayaa aarbuu ninkani dee waxanba qirsan yahay loo yarkana waxba kama oge dabeetana u beenaalo noqda waxba kuma lihid markuu dha arbe qirsan yahbo lagu leeyahay marka waajib maahada waxaynu ka fahmaynaa wayse iska bannaan tahay waxay leeyihin imaamku mukhayar buu yahay inuu loo yar u sameeyo in kale loo yarka hadda muxaami baa la yidhaahdaa luqada casriga laakiin beriga hore musakhar waa kaa la sakhira dee wa la yidhi hawshaa qaban weeye taanigu wuxuu leeyahay asaxa ka horjeedaa laazim weeye si bayinadani ay dee calaa inkaari munkirin u noqoto nin diidan diidmadiisi markhaatigu ugu dhaco waa in nin la soo taagaayo qaadigu sameeyaa u dha ninkaa waxba kuma lihid wayajibu an yuxallifahu bacda albayina ana alxaqa haabitun fii dimmati waxaa kaloo waajiba buu leeyahy qaadiga waajib ku ah inuu dhaariyo ninkan mudduciga yamiin alistidhaar waxa la yidhaahdo bacda albayina intuu markhaatigaa soo ogay ee la tacdiiliyey intaan xaqa loo siinin waa in lagu dhaariyaa ana alxaqa xaqanuu ninkan u sheeganayaa haabitun fii dimmati inuu ku leeyahu dumadiisa u saaran yahay ilaa imika oo ay waajib ku tahay inuu dhiibaa macnaha bacdamaaba haddaanu ninkii joogin markhaatina meeshii uu ku istaagay dee waxaa laga yaaba markhaatigani beri hore inuu ogaa laba arrimood baa soo bixi karta inuu ninkani wixii iskaba bixiyeyba markhaatiyaduna aanay ogeynay tii hore u ka markhaati furayaan amaba uu kaba daayeyba labada arrimood baa soo bixi karaa bacdamaaba aanu ninkii joogin markhaatina ku furay waa in loo raaciyaa dhaar odhanaysaa wallaahi wixii weli ilaa imikadaa waan ku leeyahay waxaana waajiba inuu isiiyo waxay ka saaraysaa markaa meesha inuu ama ka saamaxay ama uu siiyey ayay meesha ka saaraysaa dhaartaas marka waa waajib weeyaan buu leeyahay in sidaa loo dhaariyaa wa qiila yustaxabu qiilna wuxuu leeyahay maya taxliifku dee waa iska sunne maxaa yeelay dee haddii uu kaba qaatayba ama uu kaba saamaxayba dee iminkana lafteeduu dacwad ku soo oogi karaa isagii laftiisii uu tadaaruki karaa uu haleeli karaa buu leeyahy wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan fii dacwa calaa sabiyin ow majnuunin labadan qowlaynu sheegnay waxay ayana ku dureerayaan sheegashada loo sheeganaye ilmo sabiya ama qof waalan waxa la mida qof dhintay oon waarid khaasa lahayn qof dhintay oon waarid khaasa lahayn maxaa yeelay kaa sabigaa iyo ka majnuunkaa mid waliba dee tadaarug ma samayn karayo oo wixii kama daba tegi karayo markaa marka qof sabiya wax loo sheegto ama majnuun wax loo sheegto ama mid dhintay wax loo sheego isla markaa markhaatina lagu soo oogo waxa lagama maarmaan ah inuu qofkii dhaar kusii maro ayaa laga maarmaan ah haddaba waxaynu soo marnay halkan fii dacwa calaa sabiyin ow majnuunin markaynu kitaabulqasaamo maraynay ee aynu ka sheekaynaynay dacwadda shuruudda ay leedahay wa inamaa tusmacu min mukallafin multazimin calaa mili baynu soo nidhi dacwadda waxaa laga maqlaa mukallaf baaliq caaqil ah sabi iyo majnuun midna dacwadooda lama dhegayso calaa milihi weliba kala mudacaleyga la dacwaynayaana waa inuu baaliq caaqila yahay halkana wuxuu inoo sheegayaa dacwo la dacwaynayo sabi iyo majnuun waxaynu leenahay marka aan la aqbalaynin dacwadda sabiga iyo majnuunku waxa weeye marka weligoodu uu joogo marka uu weligoodu joogo dacwadda weliga ayaa la dacwaynayaa haddiise aan weligoodii joogin dacwadda la dacwaynayo sabi iyo majnuun waxaa shardi u ah in markhaati loo haysto sida dacwaddii ninka qaybka ah oo kale la dacwaynayey markaa haddii sabi iyo majnuun ay wax kaa galaan oo dacwaynayso haddii weligoodii joogana weligoodaa la dacwaynayaa haddii aan weligoodii jooginna waxa shardi dacwaddaa dhegaysigeeda waa inaad markhaati haysato ilan qofkii ma inkiri karayo isagu inkaar meeshii ma suurtogelayo oo sabigii ma inkiri karayo majnuunkana ma inkiri karayo waa inuu jiraa markhaati oo waxaa sabigaasaan ku leey majnuunkaasaan ku leey waxaasu iga markhaatigaana waanu haystaa haddiise weligoodii meeshii taa weligii baa weligii baa ka jawaabaya markaa weligii ayaa ka jawaabaya haddiise aan markhaati meeshaa loo haynin sabi ama majnuunna wax loo sheeganayo dacwaddaasi hayru masmuuca weeye waa mid aan la maqlaynin waayo waxaan loo maqlaynin markhaati ninkii mudciga wax loogu xukumaana ma jiro iqraar iyo inkaar ogolaansho iyo diidma midnaba sabigiiyo majnuunkii ka hirgeli mayso marka waxaa shardi ah in la sugo dacwaddaa waa la joojinayaa inta ay ka baaluqayaan ninka waalana ka miyirsanayo waa la joojinayaa dacwadda ka dhintayna isagana haddii aanu waarid khaasa lahayn isna waxaa shardi ah in marka wax loo sheeganayo markhaati qofku u haystaa markhaati waa inuu haystaa taasaa iyaduna shardigeeda maqalkeeda wayajibu an yuxallifahu bacda albayinati ana alxaqa haabitun fii dimatihi wa qiila yustaxab wayajriyaani fii dacwa calaa sabiyin ow majnuunin ayaduna labadaa qowlna taana way ku dureerayaan walow iddacaa hadduu sheegto wakiilun calaa ghaa'ibin ayuu ku sheegtay falaa taxliifa wax dhaarini meeshaa ma jirayso halkan sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa waxau leeyahay haddii nin wakiila nin baa soo wakiishay nin maqan ayaa wuxuu soo samaystay wakiil cidda loo sheeganayaana waa nin maqan walow iddacaa wakiilun can ghaa'ibin nin maqan nin ka wakiila ayaa wuxuu sheegtay bixaqin xaq buu sheegtay uu ninkaasoo wakiishay leeyahy calaa ghaa'ibin mid beledka ka maqan baanu ku sheeganayaa markhaatigiina wuu soo taagay falaa taxriifa yemiinulistidhaarka aanu nidhay ha la raaciyo halkan maanta ma soo gelayso oo ninkaa wakiilkaa lama dhaarinayo e waxaa la siinayaa shaygaa uu wakiilka ka yahay uu ku dacwiyu markhaatiga u soo taagay waa la siinayaa isagana la dhaarin maayo maxaa yeelay shaksigu waxba kuma muto dhaar cid kale aslankeedaba mid ogaada waxaa la yidhaahda dhaarta laa tadkulha niyaaba baa la yidhaahdaa wax niyaabihii ma gasho qofna qof kama dhaarto qof hebelow ka dhaaro midda labaad dhaar qof maray cid kale waxba uma sugto dhaaran qof maray cid kale waxba uma sugto haddii masalan iminka nin dhintay wax loo sheeganayo dadkii warasadiisa ahaa markaa la qabsado kulligood waa inay ka wada dhaartaan hadduu mid ka midi ka dhaarto waxaa la sheeganayo isaga way ka hadhi kaa dhaartay intii kale laakiin waa lagu leeya dhaaran weyday markaa shayga dhaarta la yidhaahdaa cid kale waxuma sugto cid kalena wax kama rido walow xadara haddii uu haddaba soo xaadiro almuddacaa calayhi kii mudda calayhiga ahaa wa qaala liwakiililmuddaci uu ku yidhahda abra'anii muwakiluka ayaa iga beri yeelay umira bitasliimi dhiibid baa la faray halkan masaladan waxay culimmadu yidhaahdeen waa mas'ala musta'nafa aan baabkan ka tirsanayn tacalluqna wax ka horreeya aan ku lahayn markaa wuxuu leeyahy walow xadara walow kaana xadaradaana bimacnaa kaanay ka macneeyeen walow xadara walow kaana almuddaca calayh ninkan loo sheeganayaa wa hadduu xaadiran yahay markaa nin maqan wakiilkiisii ayaa ku sheegtay ninkan wax loo sheeganayaa maanta waa xaadir waxaase maqan ninkii wax sheeganayo wakiil leh dabeetana ninkii wakiilka ahaa ayaa markhaatigii soo taagay ay ninkii wax loo sheeganayay maanta muddo caleyhi waa xaadir ninkii mudduciga ahaabaa qaayib aho wakiil soo samaystay wakiilkii baa ninkii ku dacwiyo dacwaddii ku sheegay wuu inkiray markhaatigii buu soo taagay markii markhaatigii uu soo taagay baa qaala wuxuu yidhi ninkii muddacalaygi baa liwakiililmuddaci ninkii mudduciga ahaa wakiilkiisibu wuxuu ku yidhi ha way jirtay waxaanad sheeganaysa iminka uu kuu soo diray laakiin abra'ani muwakiluka war waxaanaad sheegayso waa kii iga saamaxay waxaanaad sheegayso wuu iga saamaxay buu yidhi umira waxa la fari kaa mudda calayhiga bitasliimi dhiibid baa la fari dhiibid ayaa la faray waxa lan waxaan la sheeganayo u dhiib wakiilka mar haddaad qirtay waxaani horta markii hore inay jireen ninkanna loo soo wakiishay marwaxa le mar hadduu markhaatina kugu furay waxaa la leeyahay dhiib ha dhowto adigu dee ka daba tag haddaad xujo haysato ha dhowto adigu ka daba tag laakiin maanta ninkan wakiilka ee markhaatiga wata xaqan u dhiib la odhan maayo ninkii intuu imanaya bal iska hay mar hadday arrinkaasi soo gashay waayo waxaa la leeyahay waxaad adkaanaysaa xuquuqda in wakaalasho lagu oofsado markaa si aan baabul wakaaladaasi u oodmin ayaa la leeyahy mar hadduu wakiilkani markhaati soo taagay wuu iga wuu iga saamaxay iyo waan siiyey iyo waxa ka hadho bixi adigu shaygii markaad bixiso ka daba tago ninkii dib u dacwee markaa haddaad doonaysa adigu umira bitasliim waidaa habata maalun calaa kaa'ibin markuu ku sugmo walahu maalun maal low leeyahay qadaahu lxakimu minhu xakiimka uga guda wailaa haddii kale fain sa'ala lmuddaci hadduu weydiistay inhaal xaali xaaladda in la gaadhsiiye ilaa qaadii beledi lghaa'ibi ajaabahu uu ka yeeli fayunhi wuxuu gaadhsiiyen samaaca bayinatin markhaati dhegaysigeed liyaxkuma bihaa si ugu xukumo uma yastawi fii dabeedna wufiya almaal maalkii aw xukman ayuu markaa gaadhsiin liyastawi fiiha si uu dee u oobsado wixii uga qaado walinhaa'una an yushida waa inuu markhaatigeliyo cadlayni bidalika wayustaxabu waxaana la suneeyay kitaabun bihi inuu qoraal ku sameeyo yadkuru fiihi wuxuu ku sheegi maa yatamayazu bihi waxa uu ku soocan yahay almaxkumu calayhi kan lagu xukumo wayakhtimu waanu shaambadayn wayashhadaani calayhi waxaanay ka markhaati kacayaan wayashhadaani labada markhaati calayhi waxaasay ka markhaati kacinan kara hadduu diido waxau sheekhu yidhi ninkii nin maqan baa xoola lagu xukumay waidaa habata maalun calaa kaybin nin maqan baa maal ku sugnaaday oo lagu xukumay walahu maalun xaadirun dee xoolihiisina magaaladay ka buuxaan isagiina kaba soo qaad cergaabo kaluu joogaa hargeysoo dacwaddii kaga dhacdayna xoolihiisii baa jooga qadaahulxaakimu minhu xaakimku wuxuu uga gudayaa xaqan jooga ayuu uga gudayaa waxba cergaaba iyo halkan ku maqan yahe lala sugi maayo mihaalkeenne waxaa lo odhan uun halkan ha looga siiya baa lo odhan xaqiisa maxaa yile waa xaq waajibayoo dee oofintiisina ay adkaatay ciddii lagu leeyayd xaggiisa in laga bixiyo xaakimka ayaa maqaamkiisa istaagayo markaa ka bixinaya waa nin xaadir oo kale hadduu diiday isagoo jooga xaakimka ka qaadayay wa ilaa haddii kaa ninkii mid maala male wax maalaho meeshan u joogaa ma jiro fain sa'ala almuddaci inhaa alxaali haddii uu ninka muddacigii weydiiso inhaa alxaali xaaladda in la gaadhsiiyo xaaladda in la gaadhsiiyo haddii xaaladdu ay tahay markhaati la dhegaystay keliya ama haddii xugun dhacay hadduu weydiistay in la gaadhsiiye ilaa qaadii beledil haa'ibi ka maqan ee wax lagu xukumay halkuu joogo qaadigiisa ii gaadhsiiya hadduu yidhaahdo ajaabahu sidaa uu wuu ku ajiibaya hadduu yidhahdo qaadi ow saw imaad xukumin bes aniga qoraar un ii siiyo amar oo qaadiga ceregaabo un amar ii siiyo oo arrinkaaga u gudbi hayga qaado qaadigaasi dee qaadigii qadihiina waa wax isku wada xidhan oo dadka muslimiintaa dee qadahoodii waa wax isku wada xidhan maaha nin waliba meel isagu madax kama aha oo wuxuu doono kama fuliye sida nimka waktiyadan daba dhacdee dee waa dad isku wada xidhan oo is-ixtiraamaya oo diini ka dhaxayso oo wuxuu mid xukumo ka kalena waa fulinaya un ee isna hadal ka furi maayo marka hadduu yidhahda qaadiga beledkaa uu ninka maqani jooga ii gaadhsiiy hadduu le u gaadhsiin fa yunhii markaa qaadigi wuxuu gaadhsiin samaaca bayinatin markhaatiga dhegaysigeedii liyaxkuma biha si ugu xukumo uma yastawfi lmaala maalkana uu oofiyo dabeed markaa wuxuu odhan waa marka aan xugun dhicina markhaati keliya unay ti wuxuu odhan waxaan dhegaystay markhaati caadile ayaa agtayda ninka hebel la yidhaahdaa inuu ku leeyahay hebel hebel oo halkaagaa jooga dee ku xukun oo ka qaad ba odhan waaye ow xukman ama xukun buu gaadhsiin hadday masaladu uu qaadigani hadduu wa xukumayna dee xukunkii buu gaadhsiin liyastawfiya si uu maalkii u oofiyo wuxuu odhan agtayda waxaa sugnaatay markhaati caadila ninka hebel la yidhahda inuu hebelka halkaagaa jooga ku leeyahay waxaa shaygaana waan u xukumay dee uga oofi buu odhanaya markaa marka horena waxayd markhaatigaysaan dhegaystay adigu xukun marna waxa weeye anigaa xukumeeye fuli weeye walinhaaw haddaba gaadhsiinta sida qaadigaa loo gaadhsiinaya wuxuu leeyahay waxa weeye an yushida cadlayni bidalik waa inuu laba markhaati ayuu odhanayaa inaan arrintaa xukumay ama markhaatiga aan dhegaystay dee gaadhsiiya buu odhanaya qaadigii wayustaxabu kitaabun fiihi weliba inuu qoraal ku sameeyo dee ayaa wanaagsan qoraal inuu ku sameeyo yadkuru fiihi qoraalkaa weliba wuxuu ku sheegayaa maa yatamayazu bihi lmaxkuumu calayhi ninkan wax lagu xukumay wuxuu ku soocan yahay yacni waxyaalaha uu la gaarkay sifooyinkiisa nasabkiisa wixiisoo dhan ayuu sheegayaa kan maxkuumulow ka loo xukumay iyo kan lagu xukumay labadaba abtirsiintooda naanaysahooda reerkooda qabiiladiisa sifooyinkiisa si aanay mid kale isugu qaldamin waxaasoo dhan buu raacin wayakhtimu dabeedna wuu shaambadayn wuu sii shaambadayn khatimkaana culamada qaarkood baa waxay ku sheegeen yacni xidhid in gal lagu sameeyo la xidho iyo shaambadaba laysu raaciy iyo in la shaambadayn keliya wayashhadaani dabeed labadaa markhaati waxay ka marag noqon calayhi waxaa qaadiga ka soo fulay ama xukunka ama markhaati dhegaysiga inan kale hadduu diido hadduu diido ilaa waxa aniga layguma leh labadii nin baa odhanaya qaadiyow qaadigii hargeysaa shaygaa soo xukumay oo annaga ka markhaati ah wain qaala hadduu yidhaahdo haddaba fain qaala hadduu yidhaahdo wain qaala hadduu yidhaahdo fain qaala hadduu yidhahdo lasul musamaa fi lkitaabi anigu qaadiyow ninkan mabayhi la magacaabo sudiqa biyamiinihi baa loo rumay wa cala almuddaciina bayinatun baa laga doonay bianna haadaakani almaktuubu ismuhu wanasabu inuu yahay fain aqaama hadduu soo taago oo faqaalu dhaha lasul maxkuumu calayhi ma ihi lazimahu lxukmu ayaa ku laazimay in lam yakun hunaaka haddaanu halkaa jirin mushaarikun lahu fi lismi wasifaat mid la wadaagsan wain kaana hadduu yahayna uxdira waa la keeni fain ictarafa bilxaqi hadduu qirto tuuliba waa laga doonayo waturikal awalu kii horena waa laga tegi wa ilaa haddii kale bacatha wuxuu u diri ilalkaatibi kii soo qoray liyadluba si uga doono min ashuhuudi markhaatiyada ziyaadati sifatin sifo dheeradoo tumayis uu ka socda wayaktubuhaa haaniyan mar labaad buu soo qori wuxuu sheekhu leeyahay haddii marka masalan qaadigii uu markhaatigii u qoro ama qaadigii kale xaggaa u qoro labadii markhaatina uu raaciyo ninkii loo yeedhay la yidhahdo kaalaya dabeetana qaadigii xukunkii u yeedhiyo hadduu yidhaahdo qaadiyow lastulmusamaa fi lkitaabi markhaatiyadan iyo qoraalkan iyo ninka la sheegay baa aniguma ihi ayuu yidhi bal wuxubsada ninka hargeysa laga soo qoray iyo kay markhaatiyadani sheegayeen midnaba aniguma ihi buu sudiqa biyamiinihi waa la dhaarinoo waxaa la odhan ma wallaahi baa inaanad ahayn maxaa yeele isagu nafdiisa ayuu ka warramayaa dee nafdiisina inaan waxba loo haysan baa asalho qofkaasi beri iska yahay wacala almuddacii bayina ninkii wax sheeganayeyna markhaati baa laga rabaa bianna aadaakani almaktuub ismu wa nasabu inuu yahay kani kii magaciisa iyo nasabkiisaba lasoo qoray inuu yahay markhaati u keen baa la odhan maxaa yeele asalku dee waa inaan magacan lagu aanu lahayn waxaa la leeyahay markaasi waa haddaan magacan caanaanu ku hayn haddii ninkan ummadoo dhammiba magacan iyo waxaanu taqaano leey waa isagii isna uu leeya ma ihi dee laga dhegaysan maya taa haddaba hadduu yidhaahdo fa in aqaamahaa buu yidhi ninkii muduciga ahaa ayaa markhaatigii soo taagay in ninkani magacan la yidhaahdo waxaan la soo qoray inuu hal kitaaban lagu soo qoray ninkan mudacaliga inuu yahayba ayuu markhaati u soo taagay faqaala dabeedna wuxuu yidhi ha markhaatigu sidanay sheegayaan dee waa wax jirtaa laakiin lasul maxkuumu calayhi anigu kii lagu xukumay maihie dee nin kaloo magacan le baa jire e dee raadsada wuxuu leeyahay lazimahu lxukmu ninkaa xukunkaasi waa ku laazimaya maanta ka fakan maayo waa se goorma in lam yakun hunaaka mushaarikun oo fi lismi wasifaat haddii aanu jirin magacan iyo tilmaamahan mid la wadaagaa haddaanu jirin oo yidhaahdo aniga ma aha laga dhegaysan maayo waa la dul saari uun wain kaana haddaba haddii wain kaana hadduu yahay meeshaa mid kale oo xagga magaca iyo sifooyinkaba ay iskaga mid yihiin baa jira oo magaaladaa lafteeda jooga ilan waxaa dhi lam yakun hunaaka mushaariku lahu filism wasifaat waa lagu xukminaya haddaba mid ay isku magac iyo tilmaamba yihiin baa jooga uxdira kaa kalun baa loo warba lagu yeedha kaa kalena ee isku magaca iyo tilmaamaa yihiinba fa in ictarafa hadduu kakirto yidhahdo ninkan waa ku qaldanteena waa aniga hadduu yidhaahdo waa aniga ninkan waa lagu qaldamee fain ictarafa bilxaqi hadduu qirto duuliba dee waxa la odhan iska keenun haddaba duuliba waa laga dalbi waturikal awalu kii horena dee waa la iska sii daynoo qalad baa dhacay laakiin hadduu ninka mudicigaa lafdiisa ogolaado weeye hadduu yidhahdo qaadiyo waa been waxba kama jiraan anigu ninkaan haystaa waa ninkan kani waa tuug meeshan laga soo kaxaysto on shirina laga helayninoo doonayo ninkan inuu iga sii daayo hadduu yidhaahdo dee laga dhegaysan maayo ee waa waxaan leeyahay isagun baa la aqbalay oo muduci mudacaley qasabi ma jire oo ninka lagu qasbayaa kuu haysto ayuunbay dee daba socon waa ilaa haddii kale waxaanu idhi hadduu kii kale mushaarig aha loo yeedhay qirtaban waa qiran way aniga waxba layguma rabuud kii kalena waa kan yidhi ma yihi aniga kii kalee la wadaagina ma yihi buu yidhi maxaa la yeeli bacata qaadigii halkaa wax loo qoray wuxuu u dirayaa ilalkaatibi qaadigii soo qoray buu ku celin qaadigii soo qoray buu qoraalkii kusoo celinayaa liyatluba min ashuhuud wuxuu odhan waar wixii la kala garan waayo oo magacii cid waliba yeela tahe liyatluba min ashuhuudi suu markhaatiyada uga doono ziyaadata sifatin tumayizuhu dee sifo dheeraada markhaatiyadii kaga soo kordhi wixii aad soo sheegtayba qaarba qaar baa la mid noqdee wax dheeraada soo sheeg baa la odhan oo markhaatiyadii dib intaad ugu noqoto wax dheeraada soo sheeg wayaktubha haaniyan mar labaad buu dabeedna soo qorayaa waaye ma wax markhaatiyadii hargeysa joogay misaal ahaan wax dheeraada way garan waxaa annagu intaasumaan u naqaanaa see baa la odhan dee waa la yska dayn markaa waxaa la odhan waarba intuu dee soo baxayo waa tanoo kaa murugtee iska suguun baa la odhan inta mudacaley lagu helayo de waa kana feeraantay walow xadara hadduu soo xaadiro qaadi beledilghaa'ibi ka maqan beledkiisa qaadigeedii baa soo xaadi bibeledilxukmi buu yihi fashaafahahu afka ayuu uga sheegay bixukmihi fa fii imdaa'ihi xukunkaa fulintiisa idaa cadda ilaa wilaayatii markuu u noqdo khilaafu lqadaa'i bicilmihi baa ku sugan waxau sheekhu yidhi waxau sheekhu yidhi masalan waxaynu soo haynay masalo masalan nin markaa halkan joogo oo hargeysa wax ka sheeganayo ninki wuxuu sheegay inu cergaabo joogo mitaalkaasaynu soo qaadana oo wax laysu qorqorayay haddaba iyadoo caynkaasa ayuu qaadigii cergaabamase hargayso yimi ways arkeenoo intay markaa meel isku arkeen buu wuxuu ku yidhi warnihii how arrinbaa baan kuu doonaya inaan kuu soo qore ee nin halkaa joogo oo hebel iyo hebel la yidhaha baa nin halkana wuxuugu sugnaadeene dee markaad noqoto waxaa uga qaad walow xadara qaadi beledilghaa'ibi ninkan maqanee wax lagu xukumay halka uu joogo qaadigeedii hadduu yimaado bibeledilxukmi meeshii wax lagu xukumayey buu yimi fashaafahahu dabeedna ninkii beledkan wax lagu xukumaya qaadigeediibaa bixukmihi wuxuu afka uga sheegay ee kii kale xada walow xadara qaadi beledilghaa'ibi beledilxukmi fashaafahahu bixukmihi xukunkiisi waa afka uga sheegay mushaafahadu dee waa la hadalkaa aan waa sida jirin fa fii imdaa'ihi inuu tegsiinayu fulinayo qaadigan loo sheegay markuu halkiisii ku noqdo ilaa caadda markuu ku noqdo ilaa wilaayatii meeshuu xukumayey khilaafu lqadaa'i bicilmihi baa ku sugan khilaafkii aynu ku soo marnay qaadigu cilmigiisa ma ku xukmin karaa ayaa masaladana ku jira waataynu soo nidhi qaadigu cilmigiisa wuxuu og ogaantiisa ma ku xukmin karaa adharku wuxuu ahaa muqaabil adharkuna wuxuu ahaa maya markaa arrinkaa hargayse loogu soo sheegay markuu halkii ku noqdo adharku waxa weeye inuu xukmin karo muqaabil adharkuna waxa weeye inaan xukmin karaynin waa saasu walow naadahu hadduu dhawaaqo fii tarafay wilaayatihimaa wilaayadooda labadiisa daraf ayagoo ku sugan amdaahu wuu tegsiin halkana wuxuu sheekhu leeyahay dee degmooyinku xuduud bay kala leeyihiin degmooyinku xuduud bay kala leeyihiin masalan magaalo xadw ahoo magaaladan wadaa dhex marta markaa midba midna qaybtaa koonfureed buu dee qaadi ka yahay oo wixii xaggaa koonfur ka xigay midna wa xaggan waqooyi ka xiga waddadaa yarna way kala badhaa dee labadiibaa midna dhinacan waddadii iska soo taagay xaggii xukumayay dhinaceedii kii kalena xaggan iska soo tagay hadalkiina way isla gaadhayaan warniyoo mid xaggaagaa ku jiraan wax ku soo xukumaye dee ka qaad hadalkiina way isla maqlayaan ayada taa wuxuu leeyahay amdaahu wuu fulinayaa walow naadahu hadduu u dhawaaqo keebaa dhawaaqay dee waxaa dhawaaqay kii beledkiisa wax lagu xukminayey ayaa wuxuu u dhawaaqay kii kale ee ninkuu beled xaggiisa ku maqnaa fii darafay wilaayatihima iyagoo labadoodii wilaayo daraftooda jooga mid waliba qaybta xukumayay dhinaceedii baanu joogaa labadoodiina hadalkii way isla gaadhayaan markaa kan xaadirkee wax sheeganaya qaadigii beledkeedaa wuxuu ku yidhi isagoo wilaayadiisa darafteeda ku sugan ayuu ka maqan beledkiisa qaadigeedii oo daraftii wilaayadiisa isna ku sugan baa wuxuu yidhi warniyow hebelka beledkaaga joogaan waxaa ku xukumee ka qaad amdaahu kaa isaga wuu fulinayay maxaa yaele markhaatigii iyo qoraalkiiba dee tanaa iyadu ka xeel dheer mar hadday iskalaba hadleenba dee tanaa kasii xeel dheer baa layidhi wain iqtasara haddaba hadduu ku gaabsado calaa samaaci bayinatin markhaati maqalkii kataba wuxuu qorayaa samictu bayinatan baan calaa fulaanin ku dhegaysta wayusamiiha alqaadina wuu magacaabay in lam yucadilha haddii aanu tacdiilin wailaa haddii kale falasaxu jawaazu tarki tasmiyati magacowgeeda waa laga tegaya walkitaabu qoraalka bilxukmi yamdii waa soconaya maca qurbi lmasaafati masaafada dhowaanteeda iyo fogaanteeda wa bisimaaci lbayinati laa yuqbalu cala saxiixi lama aqbalaya ilaa fii masaafati qubuuli shahaadatin calaa shahaada masaafadaas ayuunbaa lagu aqbali karaa waxau sheekhu yidhi ninkan qaadiga ahi ee wax soo qorayaa haddaanu xukun gaadhin laakiin uu ku gaabsaday calaa samaaci bayina markhaati maqalkeed markhaati unbuu dhegaystay ninkani waxba muu xugin kataba wuxuu qorayaa samictu bayinatan warniyo markhaati baan calaa fulaan ninkii hebel hebel la yidhaha markhaataan ku dhegaystay wa yusamiiha alqaadi qaadiguna wuu magacaabayaa markhaati hebel hebela iyo hebel hebel ayaan markhaati ninkaa ku dhegaystay waa goorma in lam yucadilhaa haddii aanay cadaaladdoodii agtiisa ku sugnaanin oon isagu tacdiilinin weeye ayuu odhanayaa hebel hebel iyo hebel hebel oo ninkaa markhaati oo hebel wax ku furayaan dhegaystay buu leeyahy wa ilaa haddii kaleu tacdiiliyo intuu tasgeeyey nimankii cadaaladu soo baxeen falasaxu jawaazu tarki tasmiya magacowgeeda wuu ka tegayaa wuxuu odhanayaa uun waxaan dhegaystay markhaati caadilo hoos sugan ayaa ninka hebel la yidhahda ku dhegaystay ilan waxa baxsi dambe iyo baadhi dambe looma baahnayn waxau sheekhu yidhi haddaba halkana masale kale inooga sheegayo wuxuu leeyahay qoraalka ama dee gaadhsiinta aan qoraalka lahayni bilxukmi xugun la qore ama la gaadhsiiya yamdii maca qurbilmasaafati wa bucdiha mar hadduu xugun yahay masaafada ninkani ku maqan yahay ama ha fogaata ama ha gaabnaate mar hadduu xugun yahay wuu fulayaa wa bisimaaci lbayina qoraalka isaga la qoraya markhaati dhegaysigeedu qaadigu leeyay markhaatigaasaan dhegaysanaa laa yuqbalu cala saxiixi lama aqbalayo ilaa fii masaafati qabuuli shahaadatin calaa shahaada masaafada markhaati markhaati laga aqbala mooyaane ashahaada calaa shahaada waxa weeye way inoo iman doontaa fasal dhan bay leedahay ashahaada calaa shahaada laba nin baa wax ka markhaati ah labadii markhaati laba markhaati oo kale sii markhaati gelinayaan baa masaladii ka markhaati kacaya marka waxaa la yidhaha ashahaada calaa shahaada baa la yidhaha markhaatibay kasii markhaati kacayaan marka masaafada la aqbalo in markhaati markhaati wax ka furi karo masaafada la aqbalo oo la yidhaha fawqa masaafati alcadwa masaafatu meel aan la iskaga soo hoyan karin masaafatu alcadwa waxaa la yidhaha meesha ninka kalahaa uu ka ka soo noqon kara iyadoon gobolku dhicin masaafatulcadwa baa la yidhaha waa intaa wixii ka badan intaa wixii ka badan ayaa la aqbalaa shahaada calaa shahaada markaa meeshan markhaatiga qaadiga laga aqbalayo markhaatigaasaan dhegaystay ee markhaatigaa wax ku xukun waa marka ay isu jiraan meesha intaan leeg en la iskaga hoyanaynin hadday se ka dhowdahay dee waxaa la leeyahay dee iyagiiba ha yimaadaan ayagiiba qaadigan qoraalkiisan iyo hawshiisan bay naga daayo dee ayagiiba ha yimaadaan baa la leeyahy marka wuxuu leeyahay walkitaabu bilxukmi yamdii maca qurbi lmasaafat mar hadduu xugun yahay masaafo dhow iyo mid fogba waa la aqbalayaa wa bisimaacilbayinatina laa yuqbalu cala saxiix lama aqbalayo ilaa fii masaafati qubuuli shahaadatin calaa shahaada masaafada markhaati markhaati lagu aqbalo mooyaane wallahu aclam fasl fi bayaani dacwa bicaynin haa'ibatin aw gayriha wa simaaci lbayinati walxukmi biha waxau kaga hadlayaa sheekhu fasalkan sheegashada cayn maqan marka la sheeganayo iyo kayrkeed baa sidii markhaatiga loo dhegaysanayay xukunkeedii iddacaa idadacaa marka uu sheegto qofku caynan shay markuu sheegto cayna haa'ibatin haa'ibatan oo maqan ayuu sheegtay canilbeledi beledka ka maqan yu'manu ishtibaahuhaa oo laga aamin yahay inay wax kale ku qaldanto lidalika mihaal kacaqaarin iyo wa cabdin iyo wa farasin macruufaatin oo la yaqaan weeye samica waa u maqlay qaadigaasi bayinatahu markhaatigiisa ayuunu dhegaysan waxakama bihaa waanu ku xukmin wa kataba ilaa qaadii beledilmaalina wuu qori liyusalimahu si ugu dhiibo lilmuddaci kaa mudduciga si ugu dhiibo wayactamidu waxaan u cuskan fi lcaqaari shayga ama guurtada xuduudahu xadadyaalkiisa ayuu cuskanayaa waxau sheekhu yidhi haddii uu qofku sheeganayo qaadiyaagtii hadduu ka sheegto shay cayna ayuu sheegtay shay macnaa cayna ama shay muuqda ayuu sheegtay oo haa'ibatin cani lbaled shay cayna oo shay la arka ah oo laakiin markaa beledkaa ka maqan ama inta uu xukumo dhexdiisa haata ama ha ka baxsanaad shay cayna oo ka maqan beledka ayuu qofku sheeganayaa cayntaasina waa cayn yu'manu ishtibaahuhaa laga aamin yahay inay ku qaldanto wax kale waa laga aamin inay wax kale ku qaldanto masalan kacaqaarin waa dadulma guurtaa wa cabdin addoon wa farasin iyo faras gaadhi waa wax looga aamin yahay inay wax kale ku qaldanto macruufaatin oo la yaqaano oo masalan caan ah ama wax kale oo lagu garanaya ayaa jirta samica qaadigaasi wuxuu dhegaysanayaa bayinatahu markhaatigiisa qofka markhaatigiisa uu hayse ayuu dhegaysanayaa waxakama bihaa dabeedna wuu ku xukmin mar haddii shay uu shay macruuf ahoo in wax kale ku qaldama aan laga yaabay inuu yahay intuu markhaatiga ninkaasi wato uu dhegaysto ayuu ku xukminayaa wa kataba ilaa qaadii beledilmaali dabeedna wuxuu u qorayaa uun qaadiga beledka ay xooluhu yaalaan ama cayntani beledka ay joogto qaadigeeda ayuunbuu qorayaa wuxuu qorayaa dee xukunkan iyo arrinkan u gaadhay liyusalimahu shaygaa mudacaabihiga ah ee lagu dacwinayo si ugu dhibo lilmuddaci ninkaa muduciga ah ee sheegtay ee markhaatigeena u soo taagay si uu ugu dhibo daraaddeed buu qori macnaha fulinteeda unbuu u qorayaa wayactamidu muducigu wuxuu u cuskanayaa fi lcaqaali fii dacwa alcaqaal shaygaa maguurtaa sheegashadeeda aan caanka in xududow dee xadadkiisa ayuu sheegayaa jihadaa waxaasaa kala jaara jihadaa waxaasaa kaxiga jihadaa waxaasaa kaxiga buu odhan ow ama laa yu'manu lagama aamin ahaa faladharu samaaculbayinati markhaatiga in la dhegaysanayo weeye wa yubaaliqu wuu ku xeel dheeraan fi lwasfi wayadkuru lqiimatana wuu sheegi wa annahu laa yaxkumu bihaa xukmin maayo bale yegtubu wuxuu qorayaa ilaa qaadii beledilmaali bimaa ka shahidat bihi ay markhaatigaasi kacay fa yaakuduhu markaas wuu soo qaashiga wayabcasu wuxuu diray alkaatibi qaadigii soo qoray liyashhaduu calaa caynihi si ay cayntiisa uga markhaati kacaan waladharu annahu yusallimuhu waxaan u dhiibayaa ila lmuddaci kii mud ila lmuddacii kii sheeganayay bikafiilin bibadinhi isagoo weliba jirhkiisana la kafaalanayo fain shahiduu bicaynihi hadday ka markhaati kacaan kataba bibaraa'ati alkafiili ayuu qorayaa wa ilaa haddii kale facala almuddaci mu'anatu raddi ayaa lagu leeyahay qarashkii celinta mu'natu raddi waxau sheekhu yidhi marka shaygan muddacaabihiga la sheeganayaa uu yahay cayn gaa'iba can ilbeled beledka ka maqan laakiin laa yu'manu lagama aaminaha inay ku qaldanto wax kale wax kaloo la mida inay ku qaldanto dee masalan waa daabooyinka iyo waxyaalahaas weeyaan inay wax kale ku qaldanto wax asaa macruuf ku ah oo mashhuura maaha waxaa laga shekisay inay wax kale ku qaldanto faladharu samaacu lbayina buu yidhi horta adhar waxa weeye in markhaatigii la dhegaysanayo oo iyadoo maqan baa sifadeeda iyo tilmaamaheeda markhaatiga lagu weydiinayaa taaniga adharka horjee wuxuu leeyahay sifooyinku way soo egyihiin oo waxba markaas lagu dhegaysan maayo buu leeyahay dabeedna wa yubaaliqu lmuddacii fi lwasfi ninkan mudducigee sheeganayana wuxuu ku xeel dheeraanayaa shaygaa inuu sifeeyo wayadkuru lqiima shaygii miligaha weeye inta u suurtagalka wayadkuru lqiima shaygii mutaqawimkaana qiimihiisa ayuu sheegayaa marka uu saa ugu xeel dheeraado wa annahu waladhar waxaa kaloo weeye adhar markaa bayinadaa iyo markhaatigaa sifada ka markhaati kacaye uu dhegayso laa yaxkumu bihaa ku xukm xukumin maayo maxaa yeelay dee iyadaoo laga baqanayo shaygii inuu shay kale ku qaldabo isla markaana laga jaahil noqdo xukunkeedu khatar weyn ayuu ku sugan yahay maxaa haddaba la samayn markaynu nidhi xukmin maayo maxaa la samaynaya wuxuu leeyahay bale yaktubu wuu qori ilaa qaadii beledilmaal beledkan shaygani uu joogo maalkan aan laga aaminahayn wax kale inuu ku qaldamo beledkiisa qaadigeeda ayuu qorayaa bimaa shahidat bihi markhaatigaasi wuxuu ka markhaati kacay ayuu u qorayaa wuxuu odhanayaa ninka hebel la yidhaha ayaa shaygaa caynkaa iyo caynkaasa sheegtay markhaatiyada caynkaa iyo caynkaa wuxuu furayna way u fureen sidaasuu usoo qorayaa fa yaakuduhu dabeetana wuu qaadi qaadigan loo soo qoray shaygan muddacaabihiga ah ee markhaatiga loo taagay ee loo soo qoray ayuu ka siibayaa ninkii muddaca aleyh gacantiisa marka uu ka helo sifadii muducigu uu ku sheegtay iyo sifooyinkii markhaatiyadu ay fureen marka uu shaygii ka helo ninkii wuu ka qaadi marka uu ka qaado xaguugan wayabcaduhu ila alkaatibi ila alqaadi alkaatibi qaadigii soo qoray ee markhaatiga dhegaystay ayuu u diri liyashhaduu si markhaatiyadu ay calaa caynihi uga markhaati kacaan markii hore sifay ka markhaati kaceen marka shaygii la hor keeno in la yidhaha makan ma yahay kaa ka markhaati furaysa mise maaha waladaru annahu yusallimhu lilmuddaci waxaanu leeyahay sheekhu adharna waxa weeye annahu qaadigaa loo qoray markhaatigaasi waxay fureen iyo arrinkaas yusallimhu lilmuddaci wuxuu u dhiibayaa ninkii muddaciga ee sheeganayey ayuu shaygii u soo dhiibi intuu ku dhaariyey dabadeed maalkani kii markhaatiyadiisu ay qaadi hebel kaga afureen inuu yahay isagii baa loodhan qaad laakiin tasliimka iyo dhibiddasi bikafiilin bibadanihi cid baa kafaalo qaadanaysa ila waxaa dhici karta inuu xoolaan bay iskala duso aanu qaadigii waxba toonab kula noqonayn inuu dawlaha iskala xulaa dhici kartaa markaasi ninkan muddacaaliga wixiisu aanay u habaabin waa in ninkan mudducigaa marka loo dhiibayo shaygan uu qaadigii u geynayo waa in kafiinuu jiraa marka culimada qaar baa yidhi jirkiisa waxba la kafaalo qaadan maaye qiimaha maalka masalan haddii xataa laga dhigo yacni waa ku filan tahay waxaanu qaaday qiimihiisa xataa haddii laga dhigo haddaba wuxuu yidhi sheekhu intii qaadigii loo qoray uu shaygii soo dhiibay mudducigii u soo dhiibay markay markhaatiyadii markuu ninkii masalan soo qaaday mudducigaa shaygii u qaadigii marka hore markhaatiyada dhegaystay uu keeno fain shahiduu markhaatiyadii hadday ka marakacaan bicaynihi shaygan cayntiisa hadday ka marakacaan ay yidhaahdaan qaadiyow shayga aanu sifada kaga markhaati kacnay waa kan hadday yidhaahdaan dee wuxuu u xukminayaa mudduciga ayuu xukumaya una dhiibaya wa kataba waxaan uu soo qorayaa qaadigii beledkan maalka ee ninkan kafaalada u haystay bibaraa'ati alkafiil ninkii wax kafaashay inuu beri yahay ninkii ninkan kafaashay mudducigaa ee xaggaagaa joogay waa beri ogow buu leeyahay wa ilaa haddii kale markhaatiyadii cayntii waa fureen waxay dhahaan annagu kaanu sheegaynay kan maaha ma garanayna bay dhahaan shaygan facala almuddacii mu'anatu raddi waxaa la odhanayaa ninkii mudduciga ahaa war qarashka shaygan lagu celinaye ilan waxaan lahayn baad iska soo kaxaysatee qarashka lagu celinaye halkii laga soo qaday lagu celinaya waa dhakada munatu radd muddacaabihiga iyo halkiisii in la geenay isagaa tacaddi samayn isagaa laga rabaa ow ama kaybatan cani lmajlisi majliska ayuunbay ka maqan tahay lalbaladi kama maqnaa umira waxa la fari ama amara wuxuu fari biixdaari maa shay keenidii yumkinu ixdaaru ay suurtagalaysa liyashhadu bicaynihi walaa tusmacu shahaadatun bisifatin na lama aqbalayo ee waidaa wajaba ixdaarun markuu waajiba faqaalu idhaha laysa biyadii caynun bihadi sifati sidiqa biyamiinihi ayaa loogu xumayn uma lilmuddaci dacwo alqiimati ayuu leeyahay fa ina kala hadduu dido faxalafa almuddaci u dharto oo aqaama bayinatan ama markhaati uu soo taago kullifa alixdaaru ayaa lagu kalifo xubis caleyh waana loo xidhi walaa yutlaqu lana sii dayn maayo ilaa biixdaarin ow dacwaa talafin labadaas un baa lagu sii dayn karaa wuxuu sheekhu yidhi weli shaygii la sheeganayey ayaynu sii wadnaa ama waxaa la sheeganayaa waxa weeye waa cayn gaa'iba can ilmajlis meeshan wax lagu xukumaya halkan maxkamaddu maanay olin lal beledi laakiin beledka kama maqnaa magaalada dhexdeeda weeyaan laakiin halkan wax lagu xukumayo in baan lagu haynin umira waxaa la farayaa ninkaa khasmiga waxaa la faraya biixdaari maa yumkin waxay suurtagalka tahay ixdaaru soo xaadirintiisu ayaa la faray inuu soo xaadiriyo liyashhaduu bicaynihi si ay da uga markhaati kacaan wuxuu mar hadduu yahay wax la soo qaadi karayo keen baa la odhan meesha masalan kaba soo qaad wixii la keeni kari maayo waaba dhul dee qaadiga ayaa marka ama cid u diranaya ama isaga ayaa dul tegaya liyashhaduu bicayni si markhaatigu ay cayntiisa uga markhaati kacaan walaa tusmacu shahaadatun bisifa lana aqbali maayo markhaati sifo ka markhaati kacaya mar haddii cayntu ay beledka joogto shahaada bisifa lama aqbalayo walaa tuqbalu shahaadatun bisifa waxa weeye marka ay tahay gaa'iban cani ilmajlis lilbaled lama aqbalayo maxaa yeelay waxaa dee loo aqbalayay marka ay maqan tahay beledka ka maqan tahay dee dan baa jirtay iyo baahi fara badan baa keenideeda ku jirtay markaa iminka dee meeshii hala keena shaygi wey haddaba wuxuu sheekhu uhi waidaa wajaba ixdaarun marka uu waajibo shaygii laysku haystay waa keenidiisa ayaa waajibtay oo masalan dee qofkan ku waajibtay inuu keeno faqaala dabeedna ninkii muddo caleygaba masalan markhaatiyaa ku furay dee keen baa la yidhi markaa majliskii faqaala wuxu uhi laysa biyadihi caynun bi hadi sifa anigu sifadaa iyo tilmaantaa ay markhaatiyadaasi fureen cayn le anigu ma haya buuri sidiiqa biyamiinihi dhaartiisa ee loogu rumayno waxa la odhan ku dhaaro maxaa la asalku waa inaanu shaygaa haynin weeye uma intuu dabeeta dhaarto dabadeed lilmuddacii mudducigii wuxuu leeyahy dacwa alqiima inuu qiimahi sheegto oo waxba laga yaabaa shaygii dee inuu dhintaye si aan loo dhaardusmaynin anigu ma hayadaas dee shaygiiba beri hore inuu dhintay baaba dhici kare inuu qiimo sheegto ayuu leeyahay haddaba wuxau sheekhu leeyahay fa ina kala ninkii muddaca calayhiga ahaa hadduu dhaartii diido marka qiimaha loo sheegtay oo faxalafa almuddaci ninkii wax sheeganaya baa dhaartay ama ma inkirina aqaama muddaci baa bayinatan markhaati keenay oo ma haya cayntaa markuu yidhi ee lagu dhaariyey ayuu markhaati u soo taagay inuu shay noocaasa hayo ayuu markhaati u soo taagay kullifa alixdaar waxaa lagu kalifayaa inuu soo xaadiriyo oo shayga muddacaabihiga uu meesha keeno si ay markhaatiyadu dee cayntiisa uga markhaati kacaan haddaba hadduu iska diido wux cudurdaar aanu keli xubisi caleyh dee keeniddaasaa loo xidhayaa keeniddaas maxaa yeelay wuxuu iska diiday xaq waajib ku ah walaa yudlaqu lana sii dayn maayo xariggaa laga sii dayn maayo ilaa biixdaarin inuu dee soo xaadiriyo shaygii mudcabigu meesha keeno ow dacwaad telefon ama inuu dhaarasho sheego dhimashadaan leeg uu dacwaad telefon ama inuu idha way dhimatay iyo inuu idha waa taa mooyaane xabsigaa wax kale lagaga sii dayn maayo walow way dhimataydaasi yacni dee hadalkii hore munaaqidba ha ku ahaatee haddana waa laga dhegaysano daruura ayaa meesha jirta walow shaka hadduu shakiya almuddaci ninkii wax sheeganaya hal talifat ilcaynu inay dhimatay oo fayaddaci qiimatan u sheegto am laa inaanay dhimanin oo fayaddacihaa u sheegto oo faqaala u yidhahdaa qasaba minii kadaa buu iga dhacay ee fain baqiya hadduu hayo ow baaqihuya lazimahu waxa waajib ku horraduu inuu soo celiyo wa ilaa haddii kale faqiimatu sumicat dacwaahu dacwadiisa waa la maqli wa qiila waxa laa la maqli maayo bala yaddacihaa wuu sheegan wayuxallifu wuu ku dhaarsan uma yaddaci lqiimata buu sheegan wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan fii man qofka dafaca hawban mare u dhiibay lidallaalin dee ninkaa dillaalka liyabiicahu si u iibiyo fajaxadahu dabeetna ninkii uu ku dafiro wa shaka dabeedna uu ka shakiyay hal baacahu inuu iibiyey fayadluba hamana lacagtii uu doono ama tlafahu inuu dilay oo faqiimatahu uu doono am huwa isagu baaqin inuu yahayo fayadlubahu uu ka doono waxa uu sheekhu yidhi haddii uu ninka mudicigaahi uu ka shakiyo nin baa masala wax ka dhacay markaasaa wuxuu kala garan waayey dee wixii cayntii inay dhimatay oo hadday cayntii dhimatay dee imika muxuu sheeganayay qiimaheedii amaa inaanay dhiman ay joogto oo dee fayadacyaha caynteedii uu sheegto dabeedna dacwadii baa wuxuu ku yidhi nin xariifo buu ahaayo qasaba mini ninkii hebel la yidhaha kadaa waxaasu iga dhac neef geelu iga dhac fain baqiya neefkii geelaha hadduu hayo lazimahu raddu waxa waajibku aynuugu soo celiyo wa ilaa haddii kale oo neefkii aanu noolay inuu dhintana faqiimato qiimihiisii ayaa dee waajib ku ah sumica dacwaahu ninkaa dacwadiisaa waa la maqlayaa iyadoo xataa taradud uu ku jiro oo aan dacwaddii aanu jasminin oo taradudkaasi jiro markaas waa la aqbalayo waana dhegaysan dacwadiisa ninkii haddaba hadduu qirto oo idhahdo waan hayaa ama way dhimatay dee kolba kuu qirtuu baa loo raacay hadduu inkiro dee wuxuu ku dhaaran inaanay waajib ku ahayn cayntii inuu celiyo iyo beddelkeedii toona haddii masalan uu dhaartii diidana muxuu kii kale ku dhaaran taradudkaasu ku dhaaranayaa baa layi taa dacwaddiisu ayaa darteedu buu ku dhaaranaya haddaba wuxuu sheekhu yidhi qiil baa wuxuu leeyahay la dacwaddiisaasi mar hadday mutara dacwadda waxaa loo shardiyaa bule in la jesmiyo waxaasaan sheeganaya qofkii markuu hadlo waxa loo war maxaad sheeganaysaa markaa waynu ama qiimo sheegtaa buu leey ama cayn sheegtaa bal yaddacihaa cayntii buu sheegan caynta markuu sheegto wa yuxallifu uu ku dhaarsan inaanu caynta haynin uma intuu ku dhahda yaddaci lqiima haddana marka cayntaasi uu ka dhaarto haddana qiimaheeda ha usoo dhigto haydha qaadabu iga kicin qiimaheedii baan sheeganayaa wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan haddaba fii man dafaca hawba ninka marow dhiibay lidalaali kuwaa dee dilaaliinta ayuu marow dhiibay liyabiicahu si uu iibiyo ninkii siduu marada ahay bu wuxuuhi wareedhe maradaydiisii fajaxada waa diiday dabeed maraba maadaa i diibtay buui wa shaka ninkii dabeedna marada lahaabaa wuxuu ka shakiyey hal baacahu inuu iibiyo wartalo bahashi miyuu faasacaynkaa ku dhacdo fa yadluba sama oo lacagta dabeedna aad ka lacagtii baad weydiisaa ama tlafahu faqiimatu mise shaygii wuu dilaybo oo qiimihiisa ayaad ka dalabtaa am huwa baaqin fayadlubu mise shaygii baabu hayaayo xataa shaygayga isiin taas ayuu ka shakiyey markaa labadan qowlun baa meesha ku jira oo qowlka hore wuxuu leeyahay ninkii wuxuu ku dacwinaya o odhanaya waxa ninkaa aan ku leeyahay oon ka doonaya maradaydii inuu isoo celiyo ama lacagtiisii inuu isoo celiyo hadduu dilay hadduu iibiye qiimihiisii inuu isoo celiyo hadduu dilay saasuu odhan ninkana wuxuu ku dhaaran markaa inaanay waajib ahayn inuu u dhiibo maradii lacagtiisa iyo qiimihiisa toona taanigu wuxuu leeyahay qowlkaa qiilku wuxuu leeyahay maya wuxuu sheegay inay marka hore caynta dhaarteedu markay dhacdo haddana wuxuu odhan lacagtii baan sheeganaya lacagtu markay haddana dhacdo dhaarteedun qiimaha ayuu sheegan dabeedna waxaytu meesha awjabna aan waajibna alixdaara soo xaadira وثبت للمدعي وسناده استقرت مؤنته على المدعى عليه بكسب وإلا هديك فهي يوم مؤنة الرد على المدعي منك مدعي قابا قوت كي سحاب وعو شيخ يرين مركا يواجب النوم شيء إن لصو حاضر اليوم لأنك ما قنابا مجي أيها مركا واحد يواجبني نكي مدعى عليه قال إحضار شيء مدعى به قال كان كين بالي المشهر dabeedna wuu soo xaadiriyey fahabata lilmuddaci ninkii muddaciga ahaa ee sheeganayaba u sugnaatay istaqarad mu'natuhu qarashkii lagu keenay meeshaas ixdaarkaa qarashkii ku baxay cala lmuddaca caleyh ninka muddaca caleygaa baa lagu leeyay waayo isagaa tacaddi sameeyeyo ninka wixiisii dee xayluulo kaga sameeyey wa ilaa haddii kaloo ninka muddaci muddaciga aanay u sugnaanin fa hiya mu'anada ixdaarka qarashkii lagu keenay wa mu'natu raddi iyo qarashka lagu celinayo halkeedii lagu celinayo cala lmuddaci ninka muddacigaabay ahaatay guudkiisa oo dee isagaa waxaan kalifay oo waxaanu shaqo ku lahayn in loo soo qaado isagaa dee baxarkan galay faslun fii daabiti lgaa'ibi almaxkuumi calayh wa bayaani haybatihi almushtaridati fi lxukmi calayhi wama yudkiru macahu halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu bal ninkan maqan ee wax lagu xukminayo waa ka intee jira alghaa'ibu ka maqan aladii kaasoo tusmacu lbayinatu markhaatiga lagu dhagaysan oo wayaxkumu calayhi uu ku xukmin man weeye bimasaafatin baciidatin ku sugan wahiya masaafadasi allatii tawayaan laa yarjicu minha aanu ka soo noqonin mubakirun midka lahay ilaa mawdicihi meeshiisii leylan habeen aanu imanaynin waqiila waxaa leeyahy masaafatu qasdin weeye wamanka biqariibatin ku sugan meel dhow ka xaadirin buu lamid yahy oo falaa tusmacu bayinatu markhaatigiisa la dhagaysan maayo wayuxkam walaa yuxkam lana xukmin maayo bikayri xuduurihi isagoo aan joogin ilaa litawariisa oo isqariya ow tacazuzihi ama isagoo dee awood sheegta mooyaane waladharuna jawaazu lqadaa'i calaa kaybin in lagu xukmin weeye fii qisaasin iyo wa xaddi qadfin wa mancuhu fiihi xaddin lilahi tacaala inaan la ogolayn wey waxau sheekhu yidhi qofka maqan aladii tusmacu lbayina ee markhaatiga lagu markhaatiga wax ku furaya la dhegaysan wayuxkamu calayhi ama wayaxkumu calayh qaadiguna uu ku xukmay sida markhaatigu ku furay man waa mid bimasaafatin baciida meel fog jira weeye masaafada fogina waa tii haddaba wahiya alatii laa yarjicu minhaa mubakirun ilaa mawdicihi laylan waxa uu leeyahay meeshaa fogi waxa weeye waa meesha ninka u ka lahaa aanu ka soo noqonayn nacadceedoo soo jeeda adceeddoo soo jeeda meeshaanu ka soo noqonan weyne macnaha yalatii waa masaafada laa yarjicu minha aanu ka soo noqonaynin minha aanu ka soo noqonaynin mubakirun midka lahay midka lahay ayaan ka soo noqonaynin ilaa mawdicii meeshuu ka tegey laylan habeen macnaha ninku markuu amase hargeyso oo kale ka tago meeshii qaadigayo xuu ka dhacayay inuu intuu ka laha u aroogol hore kaco oo dabeedna meeshii xukunku ka dhacayo uu tago aanu ka soo gaadhaynin habeenka ka hor ninka laylanka waxaa looga jeedaa dee waa bilowga habeenka waa meesha aanu soo gaadhaynin ninkii ka lahay ee halkaa ka ka lahay markuu ka soo noqo